waay bismi illahi raxmaan raxiim sala allahuma calaa sayidina maxamedin waaalihi wasaxbi wasalam marka hore ilahbaa mahad leh labaadka waxaan u jeedinayaa hambalyo iyo taageero ra-iisul wasaare cumar cumar cabdirashiid cali sharma arke oo shalay loo magacaabay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliyeed inuu noqdo horeyna ra-iisul wasaare waa u soo noqday maantana aad iyo aad baan usoo dhowaynaynaa inuu mar labaad soomaaliya ka noqdo ra-iisul wasaare waxaana ilahay uga baryaynaa xilkiisa u fududayo waxaan rajaynaynaa waxyaabihii jiray marxaadihii lasoo maray isla qabsigii daalkii badnaa soo maray dowladda federaalka ah inuu insha allahu wax ka qaban doono dowlad loo dhan yahay soo dhisi doono siyaasiyiinta xamar jooga oo kala fogaadii soo dhoweyn doono baarlamaanka isu soo dhoweyn doono baan rajaynayna waxaana aaminsanahay arrintaa inuu ku filan yahay annaguna waa soo dhoweynaynaa waana ku faraxsannahay xilkiisana allah u fudayo waa nin soomaaliyana taariikh ku leh horeyna uga soo shaqeeyey dowladda federaalka ah puntland doorashooyinkeeda hadda qayb weyn ka qaatay jubbaland sineeda qayb weyn ka qaatay siyaasi soomaaliyeed oo rugcadaa ah oo khibradna u leh shaqada uu hayo baan rajaynayna inuu yahay mar labaadii mar saddexaad waan soo dhoweynaynaa aadna ugu faraxsannahay waa isleeyahay dee kolley haatan waktiga haddan waa iskaryahay madaxweynuhuna waxaan umaanayaa inuu haddee kalsooni sheegay inuu siiyey sideedana in siyaasiga oo horey usoo shaqeeye weeye waa garan karaa shaqada uu hadda qabanayo waxa kaga iman kara iyo wax hadda xamar yaalla iyo wixii laysku hayay brand masterkii hore iyo madaxweynaha hadda jooga iyo waxyaabaa laisku qabto kulli khibrad buu leeyahay waxayna aaminsanahay haddaan ku filan inuu ka cudur daaran lahaa laakiin waa xamar yaalla waa wahayaa waxay la tahay inuu ku filan yahay isagaa inoo ka khibrad badan